ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol konton iyo labaad oo xiriir ah howlgallo khasaare dhaliyey oo ay mujaahidiinta ansaaru sharaaca ka fuliyeen waddanka yemen qarax waxyeello geystay oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan militariga dalka maali xuutiyiinta yemen oo xeebaha badda cas ku beegsaday markab ay leeyihiin yuhuudda yukrain oo sheegtay inay burburisay markab dagaal oo uu ruushku leeyahay iiraan oo fulisay xukunnadii ugu badnaa oo dil toogasho ah iyo doorashooyinka israabreebka ee dalka maraykanka oo maraya heer gebageba ah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaalka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo labaad oo xiriir ah welina yuhuuddu waxay wadaan leynta ka dhanka ah dadka muslimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ayaa weli ka soconaya marinka khaza iyadoo shirkigii ka soconaya magaalada alqaahira ee u dhexeeya maamulka yuhuud iyo kooxaha muqaawamada uu maalintii shalay kusoo idlaaday iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah maadaama ay muqaawamadu dalbadeen shuruud aysan qaadan karin maamulka yuhuudda iyadoo dhanka kale maamulka sahayanada yuhuudda ay muqaawamadu ugu baaqeen in ay tanaasul sameeyaan aanu ku horeyno duqeymo ka dhacay waqooyiga marinka khaza duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waddada rashiid ayay ku dileen tiro aad u badan oo muslimiinta reer khaza ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kale oo intaa ka badan sidoo kale waxay duqeeyeen deegaanka almiqraaq ee ku yaala muqayimka nusayraad ee bartamaha jiida khaza waxayna halkaa ku shiiday sagaal ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen tiro kale sidoo kale ciidamada sahayanada yuhuudda waxay duqeeyeen guri ku yaala magaalada diililbalax waxayna halkaa ka geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac ah waxayna ku dilin saddex ruux kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen duqeyn xoogan ayay sidoo kale yuhuudda ka fuliyeen deegaanka xamed ee magaalada khanyunis ee koonfurta jiida khaza waxaana halkaa ku shiiday dadyow fara badan halka ay dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen madarso ku taala deegaanka ashowkaha ee magaalada rafax waxaana halkaa ku sugnaa dadyow fara badan oo barakacyaal ah waxyeello ayaana soo gaaray qaar ka mid ah barakacyaashii degneed madrasada duqeyn midaan la mid ah ee diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada khanyunis ee koonfurta jiida khaza iyagoo halkaasi ku dilay caruur iyo haween fara badan duqeynta ayaana si gaara kaga dhacday deegaanka beni sahiil ee bartamaha khanyunis dhanka kale xukugalle ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin deegaanada iyo magaalooyinka ay xooga ku galeen ciidamada yuhuuddana waxay ku dhibaateeyeen dadkii deganaa magaalooyinka ay xooga ku galeen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna halkaa ku burburiyeen guryo badan oo ay leeyihiin falastiiniyiintii deganeed halkaasi sidoo kale dagaalyaano ka tirsan yuhuudda waxay xoog ku galeen deegaanka biitulaxam iyo deegaanka biitfijaar waxayna waxyeello soo gaarsiiyeen maatidii deganeed deegaanadaasi wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay weerar rasaaseen ay ka geysteen galbeedka magaalada naabolis waxayna halkaa ku dilin qaar ka mida dadkii deganaa galbeedka magaalada dhinaca kale ilawareedyo ayaa sheegaya in kulankii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconaya magaalada alqaahira ee u dhexeeyay wufuudda ka kala soctay muqaawamada iyo maamulka yuhuudda uu kusoo idlaaday iyadoo aanan la gaadhin wax natiijo oo la taaban karo wakaalada wararka ee reuters ayaa waxay sheegtay in heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ee maamulka yahuudda iyo muqaawamada u dhexeeyey ay dhexdhexaadiyaashu ka ahaayeen dowladaha qatar masar iyo dowladda mareykanka aynu wax guul ah laga gaarin maalintii shalay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ilawareed ka tirsan kooxda muqaawamada waxaana uu ka waramay go-aanka muqaawamada ee ku aadan heshiiska muqaawamada ayaana soo bandhigtay shuruudaha ay ku ogolaanaysa heshiiska kaasoo la isku mari waayey muqaawamada ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay joojiyaan gebi ahaanba duulaanka gardarada ay ka wadaan marinka khaza maamulka yuhuuddana uu ogolaado in gargaar bani-aadamnimo la gaarsiiyo marinka khaza muqaawamada ayaana tilmaamaysa inay sii wadi doonto wadahadalka lagu garbadaranayo maxaabiista xabajoojintana lagu gaarayo waa haddii ay yuhuudda shuruudda ay sheegtay muqaawamada fuliyaan hogaamiye ka tirsan kooxda muqaawamada ayaa wuxuu wakaalada wararka ee royters u sheegay in muqaawamada ay dhexdhexaadiyaasha wadahadalka usoo gudbiyeen arrintooda ku aadan wadaxaajoodka ayna haddii wixii ka dambeeya sugi doonaan jawaabta maamulka yuhuudda ay ka bixiyaan arrintaani hogaamiyahan ayaa wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uusan dooneynin in uu galo wadaxaajood rabaashihiisuna ay tahay in dagaalka khaza la sii wado balse uu maraykanka cadaadis ku saarayo inuu aqbalo wadahadalkani dhanka maamulka yuhuudda ayaa wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinta ku aadan wadahadalkii ka soconaya magaalada caasimadda alqaahira balse ilo xog ogaalla ayaa waxay wakaalada wararka ay royters u sheegeen in ay goysay maamulka yuhuudda wadahadalka kadib markii ay muqaawamada si cad u diideen inay soo gudbiyaan liiska maxaabiista yuhuudda ee weli nool islamarkaana ku jira gacanta muqaawamada balse waxaa jirta rajo ah in wadahadalka uu kusoo idlaado magaalada alqaahira inta ay labada wafdi ku sugan yihiin magaalada caasimadda ee alqaahira lana gaaray heshiiska wejigiisa koowaad oo ah mid socon doona muddo ku dhow afartan maalmood lana dhaqangeliyo sida ay sheegeen ka hor inta aan la gaarin bisha barakeysan ee ramadaan السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام جاءتني رسالة مؤثرة من أخ في غزة يقول فيها ضاقت صدورنا بسبب الخذلان وأصبح الهم كمثاقيل الجبال فهل من وصية توصي بها إخوانك في غزة تصورها وتنشرها تجمع فيها فضائل من ابتلاه الله فيعني صراحة لا سد المسلمون جوع الجوعى ولا أوقفوا الدم النازف ولا ذادوا عن حياض الدين وأعراض نسائنا في غزة وانا اطلب نصرتكم بالنصيحه وبالتثبيت لنا في موطن من نصرنا فيه نصره الله ومن خذلنا خذله الله. كنت اريد التسلل مع بعض الشباب نحمل بعضا من الدقيق لنوصله الى اهلنا في المجاعه. فاستشهد اكثر من ثلاثه واخرنا الله لقدرنا فعدنا ادراجنا. ألف قلوبنا ألف الله قلبك والله يا شيخنا بعض الناس فتن في دينه بسبب جوع أطفاله وخذلان الأمة وفي نفس الوقت تدخل البضائع إلى الكيان الغاصب يوميا من أكثر من 18 دولة معظمها عربية متأسلمة انتهت الرسالة حقيقة إخواني مع الإحساس بالقهر ما عاد الواحد متشجع يتكلم في الموضوع زيادة على ما قلناه سابقا لكن لما إخواننا يقولون لنا اسمعنا كلاما يصبرنا فلا نستطيع إلا أن نجيبهم قبل كل شيء يا إخواني في غزة من المهم أن نتذكر أن من يصبرونكم لا يحدثونكم كأحرار غير مكبرين لأنه لو كانوا أحرارا فلن يقبل منهم أن يقولوا لكم اصبروا ولكم الأجر والجنة وإنما حقيقة الأمر أن الشعوب المسلمة مكبلة لما يكون المسلمون غير قادرين على نصرتكم كما ينبغي بل ولو واحد فيهم غير قادر على أن يدافع عن نفسه لأنها شعوب منزوع منها كل أسباب الدفاع عن النفس ولما يكون الذي ينكر المنكر مهددا بالحبس فهذه الشعوب ليست حرة فلما تسمعوا من يصبركم فيا ريت تعلموا أنه معكم في السجن الكبير وتسمعوا هذه الحقيقة في أذهانكم شعوركم بالخذلان من الجميع يدفعكم نحو فقدان الصبر فاعلموا انه لا والله ما خذلكم الجميع والله ان في الامه كثيرا ممن يتحرقون لنصرتكم وهم مستعدون للتضحيه بانفسهم واموالهم لانقاذكم رايت شبابا يقول احدهم ايش اعمل وينفجر في البكاء فلما اقول له عسى الله ان يفتح لنا بابا للجهاد بيقول يا رب يا رب وبتحس قلبه بيغلي غلي ودموعه الحارة بتشر من عيونه ملايين بل مئات الملايين من المسلمين لا يطيب لهم مطعم ولا مشرب ولا يهدأ لهم بال وهم يرونكم في جوعكم وألمكم
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهقاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar ay fuliyeen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo ay fuliyeen mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ee ka howlgala dhulka jasiiratul carab si gaar ah dalka yeman kaas oo lagu beegsaday tiro gaadiid ah weerarkan oo ahaa mid khanaas ah mashiish ah ayaa lala beegsaday ilaa iyo afar gaari oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ee uu soo tababaray imaaraadka carabta waxaana ka dhashay weerarkan waxyeelo kala duwan gaadiidka lala beegsaday weerarka ayaa kala ahaa laba gaari oo nooca gaashaaman ah iyo saddex gaari oo nooca loo yaqaano cabdibilaha ah weerarkan oo dhacay maalintii shalay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada xisaamul amni halka ay ku dhaawacmeen laba kale waxauuna si gaara kaga dhacay togawaadi cumraan ee dhaca mandiqada abyan ee dalka yeman sawiro ay baraha internetka ku baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa lagu arki karaa sawirada gaadiidka la beegsaday iyo anfariirka ka dhasha weerarka oo soo wajahay askartii goobta joogtay howlgalkan ayaa qayb ka ah xamlada sihaamul xaqa ama leybabka xaqa ay mujaahidiinta ansaaru shareeca kaga hortagayaan xamlada ay maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka yeman dhanka kale mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar qarax ah la beegsaday askar ka tirsan xukuumadda maali wararka ka imaanaya dalka maali ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda maali weerarkan qarax ah ayaa dhacay maalintii shalay oo talaado ahayd ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan xukuumadda maali ciidankan la qarxiyey ayaa ku socdaalayay inta udhexaysa deegaanada kowaami ee sokola oo ka wada tirsan gobolka siiqo ee dalka maali waxaana ka dhashay khasaare kala duwan qaraxa ayaa lagu burburiyey gaari dagaal oo ay wateen askarta xukuumadda maali halkaasoo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dhammaan askartii saarneed gaariga ah oo qaraxa lala beegsaday waxaa xusid mudan in goobta ay soo cagadhigtay diyaarad helokobter ah oo ay leeyihiin askarta xukuumadda maali si ay u daabusho askarta ay dhaawacyadu soo gaareen geeska kale maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman ayaa badda cas ku weeraray markab ay leeyihiin yahuudda wararka ka imaanaya dalka yeman ayaa ku waramayay in maleeshiyaadka xuutiyiinta gacanka cadmeed ay ku weerareen markab uu leeyahay kayaanka sahyuuniga ah balse sitee calanka waddanka liberiya kaas oo ay kasoo baxayaan faahfaahino dheeraad ah markabkan uu leeyahay maamulka yahuudda ayaa xalay lagu weeraray gacanka cadmeed xilli uu doonayay inuu si dhuumaalaysi ah ku maro gacanka sida uu sheegay afhayeenka xuutiyiinta yaxya asariic yaxyaa sariic oo shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in ciidamada badda ee yeman ay tiro gantaalada ridada dheer ah ku weerareen markaabkaasi islamarkaana ay u suurtagashay inay gubaan taliska dhexe ciidamada badda ee maraykanka ayaa maanta sheegay in mid ka mid ah laba gantaal oo nooca balastiiga ah oo weerarka loo adeegsaday uu haleelay markab laga leeyahay dalka maraykanka magaciisana lagu sheegay m s c s q war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka ayaa lagu sheegay inuu jiro burbur xoogan oo soo gaaray markabka waxayna dafireen khasaaraha soo gaaray oo waxay sheegeen in shaqaalihii saarna markabka aan waxyeelo soo gaarin islamarkaana uu horey usii watay socdaalkiisa shirkadda amniga badda ee britain ambany ayaa shaaca ka qaaday gantaalka uu ku habsaday markabka waxyeelo kasoo gaartay qaybta la seexdo iyo kunteelarada qaarkood shirkadda amberi ayaana tibaaxday in dab xoogan uu ka kacay markabka gudihiisa qaraxa ayaa dhaliyey dabka ka kacay markabka waxaa socda dadaalo dabdamis ah oo ay sameynayaan shaqaalihii markabka ayay ku warantay amberi wakaalada wararkaee royters ayaa sheegtay in markabka laga leeyahay dalka switzerland balse hadalkan oo u muuqday mid xaqiiqda laga qarinayo ayaa waxaa gaashaanka u daruuray afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay in ay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan markabkan ay dib kasoo gudbin doonaan maraykanka ayaa fadeex xoogan kala kulmay markii isku dayay inuu qariyo markabka waxa uuna sheegay in laga leeyahay dalka switzerland waxa uuna sheegay in laga leeyahay dalka switzerland waxaa hadalkaas kadib soo baxay hadal kale oo burinaya kan maraykanka maadaama aysan bartilmaameed u ahayn xuutiyiinta maraakiibta kale ee caalamiga ah marka laga yimaado kuwa isbahaysiga maraykanka yahuudda iyo ingiriiska war ka soo baxay afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa hanjabaad hawada u marayay maraakiibta ingiriiska iyo maraykanka iyo kayaanka sahyuuniga ah ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa sheegtay inay burburisay markab dagaal oo laga leeyahay dalka ruushka maamulka kiyef ayaa sheegay inay burburiyeen markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka ruushka oo dagaal xoogan kala dhexeeyo markabka dagaal ayaa lagu magacaabaa serjen kotof xilli uu marayay badda madow gaar ahaan meel u dhow buundada rajad ee isku xirta wadanka ruushka iyo jasiiradda alqiram ee ukrein xooga loogu qaatay ukrein ayaa baraha internetka ku faafisay muuqaal muujinaya markabka oo deb xoogan dhexdiisa ka kacay dowladda ukrein waxay sheegtay waxaa loo adeegsaday burburinta markabka waxayna sheegeen inay u adeegsadeen diyuuradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista afhayeen u hadlay sirdoonka ukrein laguna magacaabo anton yursuf ayaa isna xusay in weerarkan uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u tiro badan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaan weli ka hadlin sheegashada ukrein ee ah in la burburiyey markabka serjikotovi ma ahan markii ugu horreysay oo ukrein badda madow ku beegsato markab dagaal oo ruushka laga leeyahay ilaa iyo haatan ma jirto wax waraqa ka soo baxay dhanka ruushka oo ku saabsan sheegashada ukrein ee ah in la burburiyey markabka dagaal ay leedahay dowladda ruushka badda madow ayaa isku bedeshay furin dagaal oo ay ku hardamayaan labada dhinac kadib duulaankii ruushka ee dalka ukrein
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa iiraan ayaa fulisay xukunadii ugu badnaa oo dil toogasho ah warbixin ku aadan qodobkan iyo doorashooyinka isreebreebka ee dalka maraykanka oo maraya heer gebagaba ah waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax warbixino soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda shiicada ee iiraan ay geysatay falal daldalaad kuwii ugu badnaa abid muddo labaatan sano kadib ah waxaana badanaa xukunadan daldalaada lagu fuliyaa shakhsiyaad ka tirsan muslimiinta sunniga ee waddankaasi looga tirada badan yahay wararka ka imaanaya iiraan ayaa sheegaya in kiisaska daldalaada ay kordheen afartan iyo saddex boqolkiiba marka loo eego xukunadii daldalaada ah ee dhacayay tobankii sano ee lasoo dhaafay hay-adda xuquuqul insaanka iiraan ee fadhigeedu yahay wadanka norway ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee dowladda shiicada iiraan ay daldashay dad ku dhow sagaal boqol oo ruux kuwaasi oo loo haysto inay kasoo horjeesteen nidaamka shiiciga ah ee talada haya islamarkaana ay abaabuleen dibadbaxyo ka dhan ah hogaamiyaasha shiicada sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ayaa ahaa sanadkii la dilay dadkii ugu badnaa waxaana lasoo calaamadeeyey kiisaska sideed boqol oo ruux dadka la dilay ayaa isugu jira culimaa udiin saxafiyiin imaamyada masaajida iyo macalimiin dugsi sidoo kale shakhsiyaadka la dilay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin iyo hogaamiyaal ka tirsan ururada bulshada kuwaasoo abaabulay isku soo baxyo ka dhanaa dowladda maamulayaasha shiicada iiraan ayaa dembi dil toogashaha ku xukumaya qof waliba oo wax ka sheega murshidka guud ee waxay ugu yeeraan jamhuuriyadda islaamiga iiraan sidoo kale waxaa toogasho ama xabsi daa-in lagu xukumaa dadka muslimiinta sunniga ah ee ka dhiidhiyaacayda ay asxaabta u geysanayaan shiicada rawaafida ah wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda tehraan oo ka jawaabtay warbixinta cusub ayaa beenisay in ay fulisay xukuno daldalaad xaddaafa waxayna sheegtay in dowladaha reer galbeedka ay yihiin kuwa arrinkaasi mar waliba ku eedeeya dhinaca kale waxaa heer gebagaba a maraya doorashooyinka isreebreebka ah ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka maraykanka kuwaasoo gogol xaar u ah doorashooyinka dhici doona dabayaaqada sanadkan donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa ku guuleystay inta badan shan iyo tobankii gobol ee ka harsanaa doorashooyinka loogu soo baxayo doorashada guuda warbaahinta maxalliga ee maraykanka ayaa sheegtay in donald trump uu ku guuleystay afar iyo toban ka mid a shan iyo tobankii gobol ee lagu loolamayay gobolada uu trump ku soo baxay waxaa ka mid ah texas iyo alaska wuxuuna ka adkaaday haweeneyda la tartamaysay ee nika heli taasi oo aan weli ku dhawaaqin inay isaga hartay tartanka tirokoobyo hordhaca waxa ay muujinayaan in madaxweynihii hore ee maraykanku uu hadda haysto kun iyo toddobiyo konton cod oo ah codadka gudyada doorashooyinka halka heli ay haysato labiyo sagaashan cod oo ka mid ah codadka gudyada doorashooyinka kuwaasoo wadartooda guud ay tahay kun laba boqol shan iyo toban cod dhinaca kale jo biden ayaa ku guulaystay inta badan doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xisbiyada dimuqraadiga inkastoo aysan jirin xubno muuqmuuqda oo bartan kula jira bisha noofembar ee soo socota ayaa la filayaa in xilka madaxweynaha maraykanka ay isugu soo haraan donald trump iyo jo biden tartan adagna uu dhex maro ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala tuma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله